waxaa shir gudoominayay golaha wasiirada madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madaxweynuhu wuxuu warbixin dheer ka bixiyey safarkii uu ku tegay wafdigii uu hogaaminayay nairobi iyo waxyaabihii uu soo qabsamay madaxweynuhu howlo badan ayuu ka hadlay waxaa ka mid ahaa shirar ka dhacay nairobi oo si kadisa ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada madaxdii dowlad goboleedyada kale halkaasoo ay kulamo ku yeesheen si nabad iyo wanaagana uu ku dhacay ma ahayn shir ay u qasteen la si kadisa ayay isugu yimaadeen halkaasina fursad ay ahayd inay waxyaabo badan oo jira ay isugu sheegaan shirkii garowana inuu dhacayo dib loo dhigay uu ka soo baxay laakiin uu sidiisii ajandihiisii yahay wakhtigun uu isbedelay horey loo qabtay warbixin dheer kadib waxa uu sheegay madaxweynuhu in shaqadii uu tagay ee hay-aadka la kulankii hay-aadka dawliga ah ama kuwa ajnabigaha ee halkaa joogay uu kulamo badan la sameeyey si fiicanna ay ku soo dhammaadeen waftigiina si nabada uu ku soo noqday